bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo aysan hamiin kasta saacdun oo kale kula dareerasan warbaahinta warsan mankilku reeba hamiinamada jamacada ee sabtaga hooydaasa hamiinamo khamiisuya jamaca hooyda ayta taariikhdan iyo keedanta labaatan lita bilo saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsan doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo taageera hanaanka deenacfiyooga soomaaliya saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo sheegtay qofkii lamaad oo laku helay cudurka koronafirus barnaamijkaiyo ka dheegi doontaan saasahaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone guddoonka golaha shacabka soomaaliya saasaxaata husiina boogaadii dowladda federaalk soomaaliya bangiga adduunka ee ka eedan hanaanka deenacfinta soomaaliya saasaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone hooyilaahay karaalnagda wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya oo ku hadalay walanka dhiganta go-aanka soomaaliya dhexdhexaadkan kuwnagati khilaafka dowladaha masar iyo etoobiya barnaamijkee ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone madaxweynaha dalkaas jabuuti oo ku dhabaaqay xaalad deg deg ah usoona socabsheenka baaqi in iyo guriga ka nagaadaan barnaamijkee ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahanisaaid iyo hasiin gudbii doona anoo maxamed cabdiraxmaan iyo hasiin saar intan isiin kula dareersaay dhinac sanaadan weliba gacanweyn ku jeysadaaya cabdinaasir axmed mayo mar kale mar lamaad akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan haddii hasiin qowada qodobkan ka horeeya barnaamijkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo weliba shacabka soomaaliyeed usula wadaagay guulo lukudeeri qorshaha deenacafinta dalka soomaaliya oo muddo dheer dareeray welina ra-iisul wasaaraha soomaaliya uo shacabka soomaaliya la wadaagay in dowladda soomaaliya a deemihii lakulahaayay iyo meelfaylan marahayda dadaalkiiyo kabiidiyo oona dowladaha iyo soo kale bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga horumarinta dhaqaalaha afrikaba uuse sheegay inay isla goradeen in soomaaliya ku gudubta deemugun lakeley bismillahi raxmaan raxiim safar dheer kadib shaqo adag iyo adkaysi iyo in ka badan sagaashan iyo afar shuruudood oo la xiriira dibudhiska hanaanka dhaqaalaha oo lagu guulaystay waxaa maanta noo suuro gashay inaan la soo noqonno xiriirkii aan la lahayn hay-adaha dhaqaalaha adduunka waxaa ka mid ah bangiga adduunka hay-adaha lacagta adduunka bangiga horumarinta africa kadib go-aankii maanta ka soo baxay maamulka hay-adda lacagta adduunka kaasoo go-aamiyey in soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deyn cafiska oo dhan golaha wasiirada dowlad goboleedyada golaha wasiirada dowladda federaalka shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed oo bixiyey canshuurtii ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dowladda federaalka oo soomaaliya taasoo qeyb weyn ka qaadatay in ummadda soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go-aankan farxadda leh ee noo soo hoyday waxaa sidoo kale mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo waddamada aan saaxiibbada nahay oo si hagar la-aan ah noogala shaqeeyey sidii soomaaliya ay u gaari lahayd hadafkan muhiimka ah intii lagu guda jiray geedisocodka deyn cafiska waxaa la sameeyey isbeddello badan oo la xidhiira hanaanka dhaqaalaha dalka tusaale ahaan dakhliga dalka waxa uu ahaa markii dowladdani ay shaqada bilowday laba boqol iyo afartan iyo siddeed milyan hadda waxa uu marayaa afar boqol iyo toddobaatan milyan iyadoo go-aanka maantay la gaaray uu aada u sii kordhin doono dakhliga dalkan soo geli doona dakhliga markii dalka dowladdani ay shaqadiisa qabatay waxaa aruurin jiray kow iyo labaatan hay-adood oo dawli ah iyo toddoba shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad shacabi ay leeyihiin halka maanta dhammaan dakhliga dowladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dowladda soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo keliya miisaaniyadda dalka ma ahayn mid fadhida waxaana dhici jirtay in mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada aan si joogto ah loo bixin mararka qaarna dowladdu waxay geli jirtay deymo dalka gudihiisa ah sababtoo ah haddii la bixin waayo mushaar shaqaaleed ama ciidan waxay noqon jirtay deyn maadaama aan la wada bixi jirin kharashaadkaas dowladda deymahaasi waxay kor u dhaafayeen boqol milyan oo gudaha keliya ah marka aan dalka nimid sida aad la socotaan saddexdii sano ee dowladdana xukunka haysay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray sidoo kale dowladdu ma gelin wax deyn ah muddadii soddon iyo lixda bilood oo ay shaqada haysay waxaa iyadana dib u habeyn lagu sameeyey nidaamka dakhli aruurinta iyo kharash bixinta iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyad casri ah taasoo kor u qaaday wada shaqaynta hay-adaha maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee soomaaliya islamarkaana qayb weyn ka qaatay si loo sidii loo xakamayn lahaa musuq maasuqa waxaa kale oo inoo suurto gashay in la meel mariyo toban sharci oo lafdhabar u ah dib u habaynta hanaanka dhaqaalaha dalka qaybna ka ahaa shuruudaha deyn cafiska kuwaasoo ay ka mid yihiin sharciga dakhliga sharciga maamulka maaliyadda sharciga iibka qaranka sharciga statistikada sharciga shirkadaha sharciga isgaarsiinta qaranka sharciga batroolka iyo sharciga la dagaalanka musuq maasuqa waxaa iyaduna horumad aada u ballaaran laga sameeyey dib habaynta ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa la sameeyey diiwaangelinta habka casriga ah ee loo yaqaano biometric registration taasoo sugtay tirada dhabta ah ee ciidamada iyo shaqaalaha rayidka iyadoo la diiwaan gelinayo xogta gaarka ah ee shaksi walba oo ka mid ah ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa meesha iyadana laga saaray lacagtii gacanta lagu qaadi jiray waxaana la suurtogeliyey in shilin walba ama dollar walba oo soo gala khasnada bangiga dhexe lagu shubo akoon uu leeyahay qof shaqaale ah ama qof ciidana ama adeeg la bixiyey oo soo maray shuruudaha dhabta ah ee hufnaanta oo adduunyadoo dhani ay aqoonsatay taasoo keentay in dalka deynta laga cafiyo deyn cafiska go-aanka maanta laga gaaray waa maxay faa'iidooyinka ay leeyihiin kow dalkeenu laga bilaabo caawa waxa uu helayaa xuquuqda iyo saamiga aan ku leenahay hay-adaha dhaqaalaha adduunka hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo ugu horeeyo bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta africa bangiga islaamka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta ee dowladaha dunida waxay fursad cusub u furaysaa ganacsatada dalka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobol walba oo heli doona maalgashi caalami ah haddii aad joogto hargeysa ama burco ama boosaaso ama jowhar ama kismaayo ama dhuusamareeb dunida waxay maanta leedahay fursad ay dalkan ku maalgashato waayo laga bilaabo maanta waxaa laga wareejiyey caqabadihii iyo shuruudihii hortaagnaa waxaa naga caawinaysaa dibidhiska dalka sababtoo ah waxaan heli doonaa dhaqaalo lagu dhiso iskuullada isbitaallada jidadka lagu abuuro shaqo waxaa kobci doona dhaqaalaha dalka dhan oo miisaaniyaddan malaayiintaah ayaa insha allah waxay gaari doontaa balaayiin waxaa bilaaban doonaa in dadka soomaaliyeed ay helaan adeegyo waafi ah waxaa dowladda soomaaliyeed helaysaa aaminaad ah in dunidu nagu aaminto dhaqaalaha dalka loogu talagalay waxaa isbedelay laga bilaabo saacaddan wejigii lagu yaqaanay dalka soomaaliyeed iyo qaabkii loola macaamili jiray sidoo kale waxaa u dhib yaraan doona bangiyada soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaalla guushani waxay tilmaamaysaa in dadka soomaaliyeed ay ka soo bixi karaan shuruud kasta haddii ay go-aansadaan inay gacmaha isqabsadaan haddaba guushan ma lahan qof gaara ama dowladda keligeed ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama baarlamaan ama dowlad goboleedyo guushani waa guul weyn oo ah guushii ugu weyneed oo la gaaray soddonkii sanoo lasoo dhaafay waa guul u dhigantaa inaan mar labaad dib u xorownay waa guul noo keentay xorriyad ah inaan dal walba dib ula macaamili doono oo laga gudbi doono meelihii iyo hay-adihiina loo soo mari jiray sidaas daraaddeed ayay waajib ku tahay qof walboo soomaaliyeed inuu qayb ka ahaado inaanan gadaal u naqan oo laga shaqeeyo sidii guushani ay ummadda soomaaliyeed u xajisan lahaayeen si taasi haddaba u dhacdo waxaa muhiim ah in laga sii shaqeeyo hufnaanta maamulka isla xisaabtanka dowlad wanaagga iyo shaqo ku dhisan xirfad ku salaysan aqoon kana madax bannaan qabyaalad iyo musuq maasuq waa mahadsantihiin
warshada sbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinow sidee umaymay waa digaagga shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaayo wed allo hadda shukri shaf dhuuri ka dhiya mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan katayida fayla soomaali
ulow hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaad anhayna iyo isbuunyo shabshal bana anhayna shakalaang meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone anka kadantoo isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ileen bershooba shiila waxaa koobiyaysaday originaal farmadoobaga anka see warshada isbuunyada ee shaakir oo ka yaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob haan haka horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kalaata gudaha magaalada baydhabo yamayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska lamaadna mayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon nambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol sodo iyo sedo eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
qayb ogen ka horeeyay barnaamijkan iyo dhugunsida haytana khiyaaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo weliba usub boogaadii waana taageeray guulo dowladda soomaaliya ku deertay qorshaha deenafiyooga soomaaliya ee bangiga adduunka xuse shaaci in heerkanka dambeyti soomaaliya marahayta shir jaraa'id madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareenus ku gobodee madaxtooyada magaalada baydhabo iyo weliba usu ku hadalay arrimaha deenacfinta soomaaliya iyo guulila ku dee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم ee maanta ee waxaan inta u soo istaagnay inaan taageero buuxdo aan aan siino go-aankii taariikhiga ahaa ee ay gaareen ka soo baxay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka oo ahaa qorshihii muddada dheer socday ee daynacafiska soomaaliya ahaa oo go'aan cad oo soomaaliya oo dhan ee danteeda ah iyo ee gobonnimada soomaaliya ay ku jirto ka soo baxay ee xalay taageero buuxdaan u haynaa waana aad iyo aadaan ugu faraxsannahay haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan kaloo halkaan hambalyo oga dirayaa madaxda dowladda soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasaaradda maaliyadda madaxda dowlad goboleedyada madaxweyneyaalkooda iyo wasaaradda maaliyadaha ee madaxa dowlad goboleedyada shaqadii wadajirka ahayd ee sida wadajirkaa lagu qabtay ee iskaashiga iyo soomaalinimada lagu qabtay oo wejigeedii hore si qurux badan ku dhammaaday suurtagalay ayaan uga mahad celinayaa waxaan ognahay oon dareemi karnaa inay ahayd mas-uuliyad aad u adag muddo dheerna soo socotay wakhti badanna la geliyey go'aanno aad u qaraar oo maslaxada soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliya hanaqaadkeeda ka mid ahna lagu fuliyey oo ahaa ilaa iyo sagaashan qodob oo aan horey u jirin la dhaqangeliyey si loo helo daynacafiska runtii waxaan kaga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo wakhtigiisi ugu badnaa geliyey in soomaaliya deynta laga cafiyey intaas oo qodob oo sagaashankaas qodob oo dowladnimada soomaaliyana saldhig u ahayd in la fuliyo ay ku adkayd dadka maanta soomaaliyeed ayadana la fuliyey waxaan leenahay hambalyo runtii sharaf iyo sumcad iyo wanaag iyo horumar bay u tahay soomaaliya horay baa loo socday waxaa muuqato dowladnimo iyo sharaf iyo karaamo iyo horumar laga gaaray dhaqaalaha waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga hambalyeeyo shacab weynaha soomaaliyeed guusha u soo hoyatay maanta inaan idhaaha hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
qaybogeenka hore ee barnaamijkan iyo dhugunsida hagtana khiyaaray guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka kooban tumishan xubnood iyo weliba geegiya kulanka gobodanga magaalada baydhabo kulankaas oo shir gudoomiyay gudoomiyaha kumeel deerka ah ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba guddigani iyo dooradenga gudoomiye iyo ku-xigeenada guddigaasiito iyo sidoo kaleeta shan xubnood oo dhinaca maaliyaddan qaabilsan guddiga doorashada ee guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirku markaa dhammaaday weliba warfadiyeenada la hadalay gudoomiyaha kumeel deerka ee golo baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xasan maxamed nuur geeka maynayaalehe guddigii doorashada in iskooyo gudoomiye iyo ku-xigeen iyo meyle raaye hokeenga isku dooradaan intaas kadib guddi hoosida kale iyo isku dhadooradaan iyo nahoryaali guddigii shiri aniin la kulmi ma isku dooradeen gudoomiye ku-xigeen xokeen kadib may kale isku dooradeenna xibno oo guddiga maaliyadda ah guddigaas haddana gudoomiye isku dhex doorada tan kale xibnaagi heri oo guddiga maaliyadda haku heri gudoonkana haku heri oo guddiga doorashada tago xibnaadanadan iyoona mayl ree guddi oo maaragna qabanqaabada diiwaangelinta doorashada musharaxiinta iyo qabanqaabada doorashada guddigaasuna intaasaan hal saariye todobada xibnaado hirti hay iyoona maaragna gudoomiye isku dha dooradaan guud ahaan guddigana isla shaqeeye aan oo guddoonka haddi ku roogana la shaqeeye dad kale oo quburo ah oo maaragna arrimaalku ulkaalada doonana jaraayan haddii ilaahero weligeeka ku bilaawdo ma in gudubaanaah habraa'igii doorashada
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qeeray wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya marwa foosiyo abikar nuur iyo weliba yageegi shirjir ayd ku qabatay magaalada muqdisho iyo kugu dhawaaqday in qofkii la maad ee qabo cudurka coronavirus iyo wasaaradii xaqiijadii welina wasiiradda iyo sheegtay in qofkaasito la karantiili doono muddo tumiyo afar maalmood si lan ogaada in cudurka coronavirus uu si rasmi an qabiyo in kaleeta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saakay waxaan rabaa inaan soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo corona virus positive ah laga helay muwaadin soomaaliyeed oo waddanka yimid muwaadinkaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin waa alxamdulilaah ilaahay waxaan ka rajeynaa inuusan ku soo bixin marka muwaadinka dibadduu ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka ku soo bixin waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo laba iyo saddex laga xaqiijinayo waa caafimaad qabaa wax calaamada ah kama muuqdaan xaalado badanoo saas ahaa jira uusan ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka ku soo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iidaysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo saa la socotaan waddankeenna xaaladda caafimaad waa iska liidataa waa waddan soo koraaya dhibaato badan ay haysata waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyey inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyey waxaa kaloo la hakiyey goobihii shaqada oo laba sitimaan ayaa la fasaxay waxaa kaloo la hakiyey oo la fasaxay ardadii een, dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha ee, muwaadin kastoo ka yimaada meelaha khatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa iyo afar iyo toban beri ayaa la haynaya waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aanan lagu daynin bulshada oo intii ka badnayd uusan yacni uusan cudurkii qaadsiinin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan ay nala eh, sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan shan iyo toban qofood in la kala dheeraado oo ma aragtay aan gacmaha la iska salaamin in aanan lays hagaraynin oo aan laysu haanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fi- fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan samayno qof walboo annaga naga mid ah uu samayn karo waaye waa waa idin baryaynaa waxaan idinka baryaynaa in la dul qaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaarayo wax weyn ma aanan samaynin stil weli waxa waa ilmihii contact leeyihin waa waa- waa kulmaya calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira toban line oo magaaladan laga fuliyey gobolladana laga wada fuliyey qaarkood gobol kastana laga fulin doono waxay soo wacan karaan nambaradaas waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameynaya qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka la hago qofkii xanuunka loo- een, loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba waa ku celinayaa mar walba soomaaliyay walaalayaal waxaan idin leenahay ha la yareeyo salaanta meelaha cariiriga ayaan la isugu tegin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurkii qaba meeshuu taabtay gacmaha ugu yaraan labaatan sakan in saabuun iyo wixii looga hortagaya jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan toban qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran culimo een, eh, civil society takhaatiir qof allaale qof kastoo soomaaliya waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo uu ka hortago cudurka in la kala dheeraado inaan salaanta lasa salaamin in nadaafadda lagu dadaalo gacmaha aad loo dhaqo qofka nadaafadda jirka iyo nadaafadda guriga iyo meelaha wasakda biyaha leh uu iska hagaajiyo in guriga la joogo waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay in meydadkoodii maalin walba to- qaarkood toddoba boqol ilaa iyo siddeed boqol ay dhimanayaan waxa ugu horeeya waxa waaye waxay dadka iska indhatireen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka kog tahay inaan laisdhexgelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin fadlan ha la raaca wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameynayo takhaatiirta ur- ururka takhaatiirta soomaaliyeed oo si dhow ula shaqayso culamaa udiinka in la yareeyo bixitaanka aanan la bixin haddaysan muhiim ahayn laakiin ee, loo baxa keliya wakhti yaroo uu qofka soo adeeganayo in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo in ardada guriga lagu haayo oo la kala eh, dhowrsanaado waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ilaahay cudurka inuu naga qabto labada qof oo laga helayna ay ka ba- eh, yacni uusan ku soo bixin oo ka badbaadaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa dacsankayin reersalkiisii labada qof ee cudurka hadda ku sheegtay in laga helo coronaviruska ma ragba ma dumarba xaggee ka yimaadeen sideysay tahay awoodda dowladda soomaaliya ee ku aadan cudurka coronavirus
labada qof waa laba qof oo raga dibadda ka yimid caafimaad qabo ilaa iyo hadda waxaan idiin sheegayaa inay yihiin laba qof muwaadin oo dibadda ka yimid hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka ee keliya la jirkooda uu ku jiro viruska ilaahayna aan ka rajaynayn inuusan ku soo saarin hayn doonna intii loo baahan yahay maalintii uu dhammaado wakhtigii loogu talagalay baaritaan kaloo zaa'id loo sameeyo markay negative noqotona aan dayn doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin kusurugna
weli qaybagii hore barnaamijkan iyo ku guda jirna guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo weliba iyo hadhabaay tallaabada bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kaleeta bangiga horumarinta afrika kaasi toohayay dadaalada dowladda soomaaliya kabiidi sidii deentmaha likuleelanku cafiilahay welina uu soo guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mudane mahad cabdalla cabad oo la warlahadalay warbaahinta usa hambaliyan diray madaxda dowladda federaalk soomaaliya usoona ku hambaliyay dadaalada lakabihi deyn cafiyowga bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed annagoo munaasabadan maanta ah uga faa'iidaysanayna inaannu u mahadnaqno kuna bogaadinno xukuumadda federaalk ee soomaaliyeed guulaha la taaban karo ee laga gaaray mashruucii deyn cafinta soomaaliyeed sanadihii lasoo dhaafay dowladda federaalk ee soomaaliyeed waxay ku jirtay halgan aad iyo aada u baaxad weyn oo ku aadan sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymaha faraha badan leh ee ku horgudban in soomaaliya ay ka soo kabato burburkii faraha badnaa ee ku soo dhacay isla markaasna loogu abuuro shacabka soomaaliyeed shaqo saamayn ku yeelan karta boqolaal kun oo soomaaliyeed nolol maalmeedkooda waxaa xusuus mudan in khubro soomaaliyeed iyo khubro caalami ah iyo ergooyinkii shirweynihii embagaati laysugu wada tegey dalkaasi kenya ay ka soo baxday in soomaaliya aysan fursad u heli karaynin inay ka soo kabato burburkii ku dhacay ilaa iyo inta laga cafinayo deymaha balaayiinta doolar ah ee lagu leeyahay guushan taariikhiga ah ee maanta dalkeennu hantay waxaan ka marakacaynaa in mas-uuliyiin iyo shacabkuba aysan muddo dheer rumaysnayn in la gaari karayo hiigsiga ah in deynta laga cafiyo soomaaliya laakiin waxaa si hagar la-aan ah uga shaqeeyey oo runtii ku mintiday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliyeed mudane xasan cali khayre oo ku bixiyey juhdi lixaad leh kuna qanciyey dhammaan hay-adaha dastuuriga ah kuwa maxalliga ah sida ganacsatada soomaaliyeed dowlad goboleedyada iyo dhammaan bulshada rayidka ah in loo midoobo qadiyadan qaran iyada oo laga ilaalinayo in la siyaasadeeyo shuruudo iyo habraacyo aada iyo aada u adag ayaa dowladda federaalk soomaaliya la hordhigay oo sare loogu qaadayo dakhli abuurista kaabayaasha dhaqaale isla xisaabtanka iyo korjoogtaynta maamulka maaliyadda midaynta dakhliga iyo la dagaalanka musuq maasuqa midaynta aragtiyada qaranka ee ku aadan kamiro dhalinta himiladan ummadda soomaaliyeed waxay dhashay in mas-uul walba iyo hay-ad walba ay isku xilqaanto oo dhexda u xirato si si midaysan looga wada shaqeeyo heer federaal heer dowlad goboleed gobolka banaadir bulshada rayidka ah dhammaan hay-adaheenna qaranka oo dhan sidii looga miro dhalin lahaa halganka ku saabsan deyn cafinta waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ganacsatada soomaaliyeed ee canshuurta iyo dakhligaba dalka soo geliya sida wanaagsan ee ay uga har ay ugu hagarbaxeen barnaamijkii xukuumadda ee deyn cafinta sarena loogu qaaday dakhliga een iyo wax soo saarka dalka een sidoo kale waxaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed sida hagar la'aanta ah ee looga shaqeeyey in si midaysan loo dardargeliyo loo diyaariyo xeerar waxa weeye lagu kaabayo barnaamijkan deyn cafinta ah sare loogu qaadayo kalsoonida beesha caalamka ah ay ku leedahay maamulka maaliyadeenna iyo la dagaalanka musuq maasuqa intaba doorkii laga wada qaatay mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa waxaan magaca golaha shacabka iyo shacabka soomaaliyeed aan mahad ballaaran u jeedinayaa hay-adaha caalamiga ah ee hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka sida hagar la-aanta ah ee ay xukuumadda ugala shaqeeyeen sidii soomaaliya loogu fududayn lahaa inay hesho dhaqaalaha lagu maalgelinayo waxa weeye dalkeenna kaabayaashiisa iyo soo noolaynta dhaqaalihiisa iyo barnaamijka cafinta deymaha faraha badan ee soomaaliya lagu leeyahay maanta waxaan dhihi karaynaa soomaaliya waxay ka soo gudubtay shuruudihii iyo caqabadihii hortaagnaa ee deyn cafinta dhammaanteed waa laga soo gudbay waxaanu si sharaf leh isugu bogaadin karaynaa shacab iyo dowlad intaba in aanu dhabar adeegnay dhexdana u xirannay sidii looga bixi lahaa barnaamijkaas soomaaliya shuruudaha loogu dhigay aada iyo aad ayaad arrintaas ugu mahadsantihiin waxaan si gaarah ugu mahadnaqayaa maanta oo ay bangiga horumarinta africa uu soomaaliya u fududeeyey in laga cafiyo deyn ka badan boqol iyo labaatan milyan oo dollar arrintaas oo dhex martay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga horumarinta africa aada iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaan qaybihii bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ee soomaaliya gacanta ka siiyey sidii looga cafin lahaa deynta aada iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
intii bagaale adduunyadu caafimaadka anku horeeye ogaada maankay medical center maga maskiin mayka eh maal mowlaagayagaba maankay medical centera koy isbitaal muhiim e koy malab saafe e lang aragaw malaalo ma aamayo maygaal lang aragawna muyo soorma ka aamaw maankay medical center isbitaal moodadii inka damboykii eh galabshay laama meriyaa daawadiis maasha allah ewa megal ibelaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center maliil mowlaaga aafiyey ilow waliimood banfuune marle la daawayawlay eh maankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center way basiin haaye ditoor cudurada guud daawayowso wal shileedisley lahandoorey allahanka deegi ka aale megal ibilaan daawayowsho takhasuskay alle indeerhi bulshoy haddeera kooya maankay medical center maankay medical center way ba kale diyaarsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inka damboyen ah lakooka baaraw dhammaan dhiigag iyo dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaanta melelka iyo bilaanta dheecaamada laku ogaadaw burooyinka dhuunto galaayan bursteetada kaadamaran kiilaw iyo baaritaanka lamaad lan isguursadan fadaayan sida ditoorka cudurada guud haan kombyuutar oo usuun cudurada guud awaa meelo diyaarsiinka ah iyo weliba ultrasom oo eekii uurka jarta baaraay farmashii durdur ee daawo ayo nooc laku helaw daawooyinsheena laku salsheeni turki u k iyo masar ya meelo diyaarsiinka eh bulshoy haddeera kooya maankay medical center maankay medical center way ba kale usile
qaybogadheexa barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo asladeerna ciyaaray wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdixayir maareeye iyo weliba usub koo hadalay walaad dowladda soomaaliya kaga dhiganta dhexdhexaadka iyo konagati dagaalka ama khilaafkan dhexeeya dowlado masar iyo etoobiya oo mudahajiitamaay dalalka afrika oo badinsha ku hadaleen khilaafka lamada dowladood indhexeeya iyo dowlada soomaaliya weliba ayey dhexdhexaad ku nagatay khilaafka lamada dowladood ee dariskale soomaaliya indhexeeya wasiirka warfaafinta oo walla ku warsaday wala kuga dhiganta dowladda soomaaliya dhexdhexaadkiiyo kuganagatay khilaafka lamada dowladood masar etoobiya iyo weliba usi ka jawaabay taa aada iyo aad baad u mahadsan tahay raansiga dawladdu qaadatay waxa weeye dawladuhu mowqifyada caalamiga ama kuwa gobolka had iyo jeer dee dawlad kastaa mowqif bay ka qaadataa haddii gole lagu weydiiyo iyo haddii ay iskeeda go-aansato inay iyadu iyadu positionkeeda muujiso marka si aad og tahay soomaaliya waa dal burburay oo muddo badan dagaalo sokeeye kusoo jiray dawlad curdina oo hadda maragta dhismaysa runtii guulo badan gaadhay rajo badan qabta inay si buuxda dalkeeda iyo siyaasadeeda guda iyo dibadba u maamulato dawlad rajadaas aada u weyn tahay oo qabta obay muuqato weeye laakiin kasoo kabanaysa burburkii dagaaladii sokeeye iyo iyo iyo dagaaladii argagixisada oo weli dalka kusii dambeeya dhibaatooyinkii kala kulantay marka mawqifka dawladda soomaaliya ama khaliijka ha noqdo ama geeska africa ha noqdo ama africa ha noqdo waxa weeye wax kasta oo khilaafaad ahoo jira in lagu dhameeyo wadahadal ee aan la lagu dhamaynin maragtay khilaaf iyo dagaal in aan lagu dhamaynin marka u dalaal labada dal ee walaalaha ah labadaba aanu saaxiib la nahay africa ku yaala waxaanu doonaynaa wixii ka dhexeeya ee ku saabsan biyoxidheenka nabadiga nayl inay ku dhamaystaan wadahadal soomaaliyana qayb ka noqon karto oo wadahadalada iyo isfahamsiinta wixii doorahe uga banaan ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intuba iyo dawladuba doonayso inay qaadato marka mawqifka iyagu waxa weeye wixii khilaafaad ahee jira wadahadal ha lagu dhama u caanamaashay wadamadii khaliijka wax badanna way ka gashay inay heshiiyaan labadii dhinac baan saaxiib baynu saaxiib baanu ila nahay intii aanu maragtay anako anaku dib u kabasho dawladeed dib u kabasho dal dib u dhis ku jirna intii aan conflict iyo geli lahayn labadii dhinac ee khaliijka ee walaalaha ahaa isqabtay labadaba saaxiib baanu leenahay labadaba xilli wanaagsan baanu leenahay wax badanna waanu ama golayaasha wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweyneyaasha tagaan madaxweynaha iyo tagaan ha noqdeen wax badanna waanu ka qalnay inay soo dhawaadaan rajo weynna waan ka qabnaa in in lagu guulaysan doono laakiin si fiican baanu ay dawladdu uga faa'iiday oo sensitivadii ama dagaalkii u dhexeeyey wixii u dhex khilaafkii soo kala dhex galay wadamadaas meel fiican baanu ka istaagnay oo dalku ku faa'iiday agun baanu gelaynaa positionka dhexdhexaadnimadaanu qaadanay mawqifkayguna waxa weeye wixii khilaafaadahoo jira wadahadal ha lagu dhamaysto marka wax haraja kuma jirno labada wadaba saaxiib baanu la nahay wixii aanu gelaynana waa wanaag qofka oo fikirkiisa waa dhiiban karaa laakiin maha waxa realitygaah xaqiiqda maaha waxa xaqiiqdaah waxa weeye dawlad markay tidhaahdo mowqif dhexdhexaadaan qaadanay wax muuqda weeye golayaashay tagtay ka muujisaa mowqifyada labada dal isku hayaan ama isku hayaan bay muujisaa waa wax practical ah oo dee meel walba wasaaradda arrimaha dibadda laga arki karo shaqadeeda laga arki karo wax oo oo qarsoon ma aha labada dal waxbay kala riixan waxbay isku hayaan mowqifyo keenayaan haddii abooda keenayahay taageeray u baahan yihiin intaba dhexdhexaad bay soomaaliya ka ahay marka wax wax ka jiraan ma aha waa wax maalin kasta markii jaamacadda carabta la isugu tago markii ururka islaamka la isugu tago markii qaramada midoobey la isugu tago waa wax muuqda dee oo maar kasta la arkay horta marka horeysa dawladihii oo dhan waxaan dhihi karaa waa lasoo dadaalo qaran burburay wax ciyaara ma aha qaran burburay waa dhibaato weyn weeye marka dib u dhiskaas dalka waa lasoo ninba waxbuu kusoo daray laakiin dawladda hadda jirta runtii marka ugu horeysa guulaha ugu waaweyn ee gaadhay waa dawlad wada socota waadaba dawladihii hore ra-iisul wasaaraha bedel ra-isul wasaaraha kala bedel kaasoo waktiga ka dhumin jiray amniga dib u ridi jiray siyaasadda dalka wareer gelin jiray dalka dhaqaalihiisu ku burburi jiray dawladnimadiisu ku licifi jirtay guusha ugu weyn ee dawladdan ay horta dheer tahay dawladihii soo maray waa inay ilaa labadii kun markii lasoo aasasay hadda tahay dawladda kuwa ee wada socotay saddex sano afartii sano maadeedkeedana wada dhamaysan doonto insha allahu tacaala marka guulo badan baa la gaadhay xagga dhaqaalaha xagga amniga xagga siyaasadda arrimaha dibadda guulo badan baa la gaaray marka waxay kaga duwan tahay wax badan waa ka commitment badan tahay waa ka qorshe adag tahay dalka dawladnimadiisu way xoogeysatay mandatekeedana ku jirtaa inay soo celiso hankii iyo qabkii iyo dadnimadii soomaalinimada inay soo celiso siyaasadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha weeye waa waa siyaasad lagu shaqeeyo oo oo qorshaha dowladda ka mid ah aada umahadsanta
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo weli la dareertaan kulan gelinkii dambe geega magaalada muqdisho ka qabsoomiyo walibalan ka hadalaya roojooga dareerka aan muhiimkan hayna kaasitiyo ku qayb galeen dhammaan hay-adihii qoseeye welina shirkaas markii ha dhammaaday warbaahinta la hadalay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowlada soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad omar usoona warbaahinta insharaxay walyaabiilan ku hadalaya kulanku degdega iyo geega kuweeladan magaalada muqdisho
waxaa kale oo shirkaasi dhammaadkiisa aan isugu imaanay dhammaan wasiirada ka socotay iyo representativeka ka socday maamul goboleedyada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dhammaantood halkan ayaan ku kulannay iyo qof alle qofkii ay khusaysay xafiiska ra-iisul wasaaraha dhammaan waan kulannay kulankeenana wuxuu ku saabsanaa sidii loo xakamayn lahaa socdaalka aanan muhiimka ahayn dadka soo gelaya waddanka ka soo gelaya xuduudaha wixii aan ka samayn lahayn strategy midaysan inaan ka samayno innaga oo ka taxadarayno faafitaanka cudurkan coronavirus sida aada la socotiin cudurkan originkiisa ma aha waddankeena iyo africa midnaba ma aha meel ayuu ka soo bilowday laakiin wuxuu ku yimid waddamadan kale socdaal ayuu ku yimid marka waxaan doonaynaa in socdaalka aan xakamayno innaga oo aanan albaabadoo dhan aan xirin marka talo dheer ayaan galnay muddo dhowr saacadood ayay wada hadlaynay waxaana kasoo heshi waxaana ku heshiinay oon soo saari doonaa insha allah tacaala qodobo muhiim u ah innaga oo ka fikirayna sidii ummadda soomaaliyeed wax alla wixii muhiim ah inay isku socdaan isugu socon lahaayeen innaga oo diyaaradaha dhammaantood aanan aanan la xanibin haddana sidii loo ilaalin lahaa cudurkaasi ee coronavirus waxaa cad in xuduudo dheer aan la leenahay waddamo kala duwan dhinaca badda iyo dhinaca dhulka intaba intaasi intuu ka soo galo qof u soo tahriibo waddankiisii qof waddankiisii yimid xakamayntiisi waad ogtihiin way adag tahay laakiin sidii aan cudurkana ku xakamayn lahayn iyada oo dadkiina ay waddankooda imanayaan marka waxaan runtii ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed ee jooga waddamada deriska ah ama xuduudaha isticmaalaya inay ka soo galaan in ay joogaan meelaha ay joogaan inta cudurkani runtii uu socdo oo aan ilaalino socodka aan yarayno hadduu ilaahay ka raali noqdo xamuulka aanan ahayn raashiin iyo dawo iyagana xuduudaha intuu ka soo galo waddanka dhexdiisa rabo inuu si local ah uu u socdo isagana shuruuc ayaa ka degan shuruucdaas ayaa marsiinaynaa kuwa badda ku mashquulsan inay keenaan xamuul aanan ahayn raashiin iyo dawo iyagana sidoo kale hadda oo kale xilligan waa xilli adag waxaa loo baahan yahay in la xakameeyo waxyaabaha aanan muhiimka ahayn oo cudurna inoo keeni kara dhammaanteen marka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dhammaantood isgarab istaagaan xilligan runtii sida ay hadda maamul goboleedyada iyo inta hay-ad ay shaqeyso ay arrintani khuseyso oo dhan ay u samaysteen xiriir joogto ah oo ka baxsan siyaasadda wada shaqayn iyo ilaalinta amniga iyo caafimaadka dalkeena iyo dadkeena aan ka shaqaynayno sidaasoo kale dadweynahana inay noo garab istaagaan oo xamuulka noo soo gelaya waddankeena micnaha lahayn inaan iska ilaalino xidi xun baa lagu jiraa cudurkan iskama celin karno waad ogtihiin ilaahun baa naga celin karaa marka waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay xamuulkaasna naga ilaaliyaan iyagana socodka ay naga yareeyaan si shaqadeenna ay inoogu fududaato wax alla wixii kale ee kasoo baxay heshiiskaasna waan soo saari doonaa laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oon welina arag wada shaqaynta rasmiga ah ee daahfuran ee ka dhexeeya hay-adaha ay khuseysay iyo maamul goboleedyada iyo wasaaradaha oo dhan ay khuseysay ayaan runtii aada ugu faraxsanahay insha allah tacaala waana soo saari doonaa iyada oo qoraal ah wixii heshiiskaasi kasoo baxay
qaybogidambe barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo asla deerni akyaare madaweynaha dowladda jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele iyo weliba uuse amar tagrogi dalshay amarkaasi teo keedan in shacabka ka dhaqan dalkaas jabuuti iyo kanagaadan guryaalsho si anfaafno cudurka coronavirus oo saameyn ku weeladay guud ahaan adduunyada
dadweynaheena qaaliga ah iyo dadka kale ee nala nool waxa aan leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxa aan hadalka u qaatay maantana mar labaad waxa weeye dhibaatooyinka caabuqaasi corona virus la yidhaahdo uu ku hayo adduunka wuu nagu soo durkayaa dharaartii horena waa sheegnay maantana waan ku celinaynaa maca alasaf ashadiid waxa aan la kulannay laba qof oo qaba cudurkaasi labadaa qofi waa sahaalo weeyaan haddana oo ayagana dowladdu ama wasaaradda caafimaadku gacantay ku haysaa kolka waxaa dee waad garanaysaanoo qof qaba cudurkaasi reerkiisa hareerihiisa asxaabtiisa intaba u gaadhsiinaya maalin qudhahatay inuu labaatan iyo soddon wax ka badan u tabin karaya dhibaataduna halka ay ka socoto halkaas wey waxa aan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadinno dadkeenna tallaabooyinkaasi waa nagii iskuulladii xidhnay waa nagii masaajidda nidhi ha layska ilaaliyo waa nagii nidhi socsocodka ha la joojiyo waxaase muuqata inay dadkeenni weli aanay dareemayn ama aanay moodeynin waxani wax halis ay moodeynin saddex boqoloo kun oo qof ama shan boqoloo kun oo qof wax ka badan ayuu hayaa cudurkaas waxa ay soo gaadheen dhimashadii kumaankum bay soo gaadheen waddanno badani sida ay yacni ilaa ay bandow keenaan way ka joogsani waaye bahalkii socodkiisii oo dadkii oo dhan buu ku fidaya annagu markaasi inaan hurudno oo aan dhayalsanno maaha mas-uuliyaddayduna aniga waxa weeyaan in aan dadka aan ku khasbo haddii loo baahdo in ay cudurkaasi aan iska wada ilaalino dadku isku dhex nool yahay waddanku waddan yar weeyaan dhibaatooyin fara badan fara badan ayaan ka baqaynaa walka waxaan haddana garanay iminka inaan dowladda shaqaalaheyga aan fasaxno toddoba maalmood kolka laga reebo qolada biyaha ka shaqaysa kuwa kooraanka ka shaqeeya kuwa boorka ka shaqeeya kuwa booliiska ah iyo armeyga ah iyo caafimaadka intaas in aan siino toddoba maalmood inay intaa mooyaane inta kale oo dhan inay iyo waxaan iloobay maxaa la yidhaahdaye ragga cashuuraadka ee duwaanka ayaan iloobay intaa marka laysku daro intaa maahina inta kale oo dhani inay fadhido guryahooga dadka oo dhanina waxaan jecelnahay intaa maahine inaanay guryahooga ku ekaadaan keligood ku noolaadaan oo socod iyo waxaas la joojiyo wax daruuri a mooyaane ha la joojiya baan leenahay waan ku celinayaa mar labaad guryihiinna ku ekaada
guud ahaan akhyaare barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oona maxamed cabdiraxmaan cabdulla siina dareer saay dhinacsanaadana cabdinaasir axmed mayooniin fadhi weliba siin kugu tabaanay sidaasiyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu